waxaa inoo xiga barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim
waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaallo qurux badan ayaan ibraahim halkan ku haynaa oo dhegaystayaasha barnaamijkan ku xiran ay noo soo darsadeen iyo saaxiibadood dhambaalka ugu horreeya waa tahaniyad aroos haddaan soo qabto waxaana dadka diraya ugu horreeya reer maxamed kediye iyo reer ismaaciil cabdi iyo dhammaan shaqaalaha salaam soomaali bank baa la yidhi waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta hooye salaado maxamed abtidoon aabe ismaaciil cabdiraxmaan maxamed hooye aamine maxamed hilowle nimca ismaaciil cabdiraxmaan khadiijo maxamed xasan maxamed cabdinuur cabdiraxmaan daqa cabdinuur cabdiraxmaan shariifo cali xuseen nuurto cismaan xasan cali maxamed kediye cabdulqaadir maxamed kediye faadimo maxamed kediye xaawo cuud maxamed kediye iyo sidoo kale sayid cumar maxamed kediye maxamuud maxamed kediye iyo bilkhayr maxamed kediye xidigo maxamed kediye zakariya maxamed kediye waa dhammaan reer maxamed kediye warqadda way dheerta weli dad kalea ku jira iyo maryan maxamed kediye baa layidhi sidoo kale waxaa hambalyo diraya baa layidhi maxamuud cabdiraxmaan cilmi nageye dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya canada britain sweden finland kenya ethoobiya iyo meelo kale baa layidhi waxaanay hambalyo u dirayaan cabdinuur maxamed kediye iyo nasteexa ismaaciil cabdiraxmaan oo ku aqalgalay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo anigana amiin ayaan raacinaya aamin dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray caasho hooyo hodan maxamed cali iyo abti cabdinaasir aadan cumar iyo marwadiisa hani iyo waxay yidhaahdeen hooyo shamis maxamed cali hooyo xaawo maxamed cali hooyo faadumo cigaal iyo hooyo faadumo cabdulle samsam maxamed shirwac liibaan maxamed shirwac sharmaarke maxamed shirwac deeqe maxamed shirwac hinda maxamed shirwac hibo maxamed shirwac nuur maxamed shirwac nimco maxamed shirwac faarax maxamed shirwac fatxi shuuke maxamed yaxye sharmaarke shire sada yuusuf maxamed iyo nimco ibraahim xuseen maxamed guuleed kamas faarax barre iyo injineer borow iyo falastiin khaliif yuusuf iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ilmo maxamed shirwac waxay hambalyo u dirayaan cabdifataax maxamed shirwac iyo raxme maxamed oo ku aqalgala bay yidhaahdeen cabdiwaaq waxaana ay leeyihiin aqalgalkiinna waxaan eebada kaga baryaynaa inaad kala kulantaan farxad iyo nolol raaxo badan eebana uda kala siiyo ubad khayrqaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aamino madoobe iyarow ilmaheeda iyo qoyskeeda suldaan maxamed bashiir madoobe iyarow iyo qoyskiisa iyo ilmihiisa idil madoobe iyarow ilmaheeda iyo odaygeeda asli madoobe iyarow ilmaheeda iyo odaygeeda xaaji xareed yarow iyo faadumo cali naasir xuseen madoobe yarow iyo caruurtiisa cali madoobe yarow iyo caruurtiisa maxamed madoobe yarow iyo caruurtiisa waa dhammaan ilmo madoobe yarow mahado madoobe yarow iyo caruurteeda maxamed xuseen madoobe yuusuf maxamed madoobe fawsiya maxamed madoobe yarow iyo sidoo kale aniso maxamed madoobe yarow dhammaan reer yarow oo dunida ku kala nool hooyo weriso cartan bootaan iyo dhammaan reer iimaan dhaqane iyo dhammaan reer cabdi axmed dhalaweyne dhammaan reer aadan dulaal iyo dhammaan reer cali naasir waxay tahniyad meher u dirayaan cabdulaahi madoobe yarow iyo marwadiisa riyaaqa cumar daahir oo meherkoodu ka dhacay magaalada kismaayo waxaa la yidhi hase ahaatee nairobi ku aqalgalaya dhowaan isku waaroobaad khayr qabana kala hela bay leeyihiin wiil yacaano gabar yacaanan oo loogu duceeyey aamiin naf yahay waxaa wadajir ugu luqaynaya labada fanaan maxamed axmed kuluc iyo saale cali
allahayu jidbaaliyo sidi jibaadi beerdhiga hay jibinnin cadowga iga soo horjeeday allahayo allahayu jidbaaliyo sidi jibaadi beerdhiga hay jibinnin cadowga iga soo horjeeday allahayow jidhkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray allahayow jidhkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray hawlahan janjeersamay sideen u jahiyaa hawlahan janjeersamay sideen u jahiyaa naf yahay jiidh amba ka joog jar baa kaa horreeye walle ama jiitaylaywa ama jabad ka kiinaan caruus kaga jarayaama jabad ka kiinaan caruus kaga jarayaa
ama jaaq ka jawaab su-aasha ama jaairi tali ama jaairi tali ama jaraysha kaalko cashaquna jalbee noqoy
aanan jahad gelin may ii jid bixiyaan qubay may isiiyaan may ii jid bixiyaan qubay may isiiyaan naf yahay jiidh amba ka joog jar baa kaa horreeya walle ama jiitay laywaa amajabad ka kiinaan kaaga dhinacii dhambaalada mar kale haddaan midhicsanno dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay salaan qaaliya kadib hay waa dhalasho farxad leh waxaana khamiistii baa layidhi oy taariikhdu ku beegnayd shan iyo tobanka bisha novembar waa khamiis hore oy gabari ugu dhalatay degmada beledxaawo xaafadda dhabad baa layidhi aabe cabdiweli macalin cabdulaahi iyo hooye xabiibo cabdi ururshe waxaa loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi astaahil cabdiweli macalin guuleed waxaana si gaara dadka tahniyadda u diraya ka mida baa layidhi asxaabta kale ah ayaan leh cabdiweli macalin caaisha cabdiweli macalin iyo cabdulcasiis cabdiweli iyo sidoo kale abuukar cabdi fanag buu ku magac dheer yahay oo dhammaantood waxay joogaan beled xaawo gobolka gedo waxay ku duceynayaan gabadhaasi u dhalatay aabe cabdiweli macalin cabdulaahi iyo hooyo xabiibo cabdi urushe ee loo bixiyey astaahil in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxu tarta aamiin dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray reer diga rooble shirwac oo kale ah hooyo muxubo diga rooble iyo abti daahir diga rooble iyo abti maxamed diga rooble iyo reer khaliif maxamed xuseen hooyo xaliimo xuseen cali iyo waxay yidhahdeen aabe khaliif xuseen maxamed iyo adeero cabdiweli maxamed xuseen iyo faarax maxamed xuseen iyo cabdulaahi maxamed xuseen iyo eedooyin sacadiye maxamed xuseen iyo qoran maxamed xuseen iyo reer maxamed faarax cadde mursal maxamed faarax ugaas xasan bashiir saciid iyo nuur maxamed faarax iyo cabdiqaadir maxamed faarax iyo cabdulaahi maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed faarax salaad maxamed faarax bashiir maxamed faarax bishaaro maxamed faarax sacdiyo maxamed faarax uweys ilyaas iyo reer xasan faarax cadde iyo reer cali shire faarax cadde waxaana ay taaniid gaarsanayaan nuur khaliif iyo malyuun maxamed faarax oo ku aqalgalay dhowaan gaalkacyo oo ay leeyihiin guurkiina guurkii lagu nagaado ee banahida kale sigo badqeyr qaba intaadan soo qaban heesta xigta dhambaalkan aan u akhriya dhegeystayaasha soo dirsaday marka hore baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caashicuud waa tahay waan idinka guddoonay mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa layidhi annagoo kale ah abi yuusuf magan maxamed iyo hooyo faadimo cumar cigaal sahre yuusuf magan safiye yuusuf magan nimco yuusuf magan maxamed yuusuf magan iyo xasan yuusuf magan iyo ugu dambayntii sacdiya yuusuf magan waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan arooskii aroosyada baa layidhi hani yuusuf magan iyo maxamed cabdi cabdulleh oo laba iyo labaatankii bisha novembar uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenaha bay idhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano noqda qoyskii isku nastaa ee isku nagaada baa layidhi aamiin caasho heestan adiga ayaan kuu daynayaa waa tahay ibraahimow heestaan soo qabanayo horta aan ka bilaaba ereyada heesta ku jira oo ah kuwa aad u mug weyn haye waxaan gocanayaa galabtuu i yidhi aan isguursanno wuu gudaa jacaylkuye igoosay fanaanadda codka macaan shankaroon axmed yuusuf aan wada dhegaysano
inkastoo gayiga uu jiro gaya waanuga goe waxaan goocanayaa galabtuu i yidhi aan isguursane inkastoo gayiga uu jiro gaya waanuga goe waxaan goocanayaa galabtuu i yidhi aan isguursane galilyoodayo laygu guud furyey galilyoodayo laygu guud furyey uguda uguda uguda jacaylku igoosaye uguda uguda uguda jacaylku igoosaye balkii xalay hurdoogama maladin intaan gubanaye ogoshaydii goodiga heliyo go'aygii saare qabalkii xalay hurdoogama maladin intaan gubanaye ogoshay
waa tahay waxaan goconayaa galabtu yiri aan isguursan ibraahim wax walba waa lagu soo heysay si walbaa loo soo heysay marka n inkastoo suugaantu mar walba ay irmaan taho intaas wax la alifayo ee waxa igu soo dhacday in wax walba madaxa ku soo dhaca in waa hore hees laga tiriyey oo abwaaniintu ay hortaa soo fakareen waa tahay codka macaan shan karool intaas ku dhaafaynaa dhambaalka xiga bal noo soo qaban dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed xasan dhegaweyne iyo aabe mukhtaar cali kuulow iyo hooyo aamino faarax maxamed iyo hooyo muslimo xasan maxamed aayo faadumo muluqow xasan aayo khadiijo xuseen cumar iyo abti cabdulaahi cali maxamed iyo abti xasan mulush hooyo zahre maxamed xasan dhegaweyne iyo hooyo shukri maxamed xasan dhegaweyne maxamed faarax xuseen hooyo faadumo maxamed xasan dhegaweyne iyo hooyo raaxo maxamed xasan dhegaweyne iyo cabdimaalig mukhtaar cali kuulow nasre maxamed yuusuf sabriin xuseen maxamed xasan dhegaweyne daada cusmaan sheekh nuur iyo ismaaciil axmed macalin mawliid cusmaan sheekh nuur iyo maxamed xuseen maxamuud muniro mukhtaar cali cabdiraxmaan mukhtaar cali cabdiraxiin mukhtaar cali muno mukhtaar cali iyo nawaal axmed dhammaantoodna waxa ay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan cabdirasaaq cilmi colow iyo maryan mukhtaar cali oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaataa oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diintadaba facdaa aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal gaaban waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a marka xiga waxaan salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah mahad hubeeye iyo axmed maqadin iyo sidoo kale xaashi axmed iyo khadar daahir diriye iyo mukhtaar cabdulaahi iyo mawliid xuseen cali waxay dhammaantood hambalyo hawada u marinayaan nuur maqadin oo loo yaqaano roti iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay waddanka jabuuti baa layidhi gaar ahaan cisbitalka daarxanaan waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaar waxaan ugu daceynaynaa in wiilkaasi ku dhashay dalka jabuuti in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin waxaa dhambaalkana uu nooga yimid hooyo ruqyo cusmaan aadan iyo hooyo khadiijo xirsi cabdi xaawo deeqo maxamed mursal iyo safiye maxamed mursal iyo khadiijo maxamed mursal iyo zahraluul maxamed mursal iyo xabiiba idil maxamed mursal iyo suleymaan maxamed mursal iyo cabdirasaaq maxamed cabduqaadir maxamed mursal samakaab ifraax nuur cali iyo xaliimo xasan mursal iyo faadumo xasan mursal iyo abyan xasan mursal saciido xasan mursal iyo muuse xasan mursal iyo daa'uud xasan mursal iyo maxamed xasan mursal zahre sheekh cumar cabdulaahi aamine sheekh cumar cabdulaahi iyo dhammaanba reer maxamed mursal iyo reer xasan mursal waxay kala joogaan maraykanka yurub iyo sacuudiga iyo soomaaliya waxayna taaniyad u dirayaan khatro xasan mursal iyo xasan sheekh maxamed cabdiraxmaan oo dhowaan ku aqalgalay muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin anigana amin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya dadka diraya maxamed axmed jaamac asxaab kale ka buuxda waxaa kaloo ku jira khadar axmed jaamac waa dhammaan ilmo axmed jaamac faarax baa ku jira cumara ku jira yuusuf iyo sidoo kale nasteexo dhammaantood waa ilmo axmed jaamac luul way ku jirtaa axmed jaamac iyo khadar axmed jaamac iyo yaasmiin axmed jaamac ugaas xasan bashiir siciid iyo xuseen maxamed guuleed liibaan maxamed shirwaac iyo siciid macalin bashiir waxauu ku magac dheer yahay faranuug iyo cadnaan maxamed axmed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo cabdulcasiis cabdulaahi daahir iyo dhammaan reer axmed jaamac geedi baa layidhi meel kastoo ay joogaan dunida dacladeeda waxay taaneed aroos u dirayaan mudana baa la yidhi muuse axmed jaamac iyo marwadiisa caaisha cabdi cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ducada waa xaggiin waa ta ibraahin arooskaasi ka dhacay beledweyne beerti raaxada waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii loo aayo ee banaa oo u kala siiyo ubad qayl qaba waa tahay bal heesta xigta barnaamijka heesta kale en dhegeystayaashan caasha wehena galabta waa hees daran dooriya soo hor caashaqa aye dhankayga wankahanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa qadiijo maxamed yuusuf qalanjaa dhamaystiraysa waa heestaan duugoobin oo ibraahim oo dhegaysigeedan aan laga daalin yaa kula luuqaynaya heesta xasan aadan sabatar
naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quuriyen halistaad igoysi halka iyaga jaali naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa hagarkuuma quuriyen halistaad igoysi halka igaga jaali hawa dhalisa caashaaqaigu raac cidba keenta giriday ku hortima hawa dhalisa caashaaqaigu raac cidba keenta giriday ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahayn ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine hadhowbay oo laymihiisa layla macalin dooburday helay hoobayoy sohor caashaqa aanashiine hadhowbay laymihiisa layla macalin dooburday helay hoobayoy sohor caashaqa
dhankayga waan kahanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayse dhankayga waan kahanan lahaa haweenu roon ku noqon dambaalada haddaan ku noqon caasha dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaanay bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka caaisha cuud iyo ibraahim daandure garabay waatan idinka guddoonnay mid lamidana hawdaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa la yidhi waxaanu kala nahay dadka diraya tahniyadan sharmaarke maxamed shirwac iyo hooyo hodan maxamed cali hooyo faadumo cabduleeh hooyo faadumo cigaal iyo abti cabdinaasir aadan cumar iyo xaaskiisa habuhani xasan baa layidhi liibaan maxamed shirwac duraar maxamed shirwac waa dhammaan ilmo maxamed shirwac cumara ku jira faaraxa ku jira deeqo hiisaan iyo sidoo kale hinde maxamed shirwac nimco maxamed shirwac iyo samsom maxamed shirwac iyo dhammaan ilmo maxamed shirwac rooble iyo fu'aad cabdulaahi cumar salaad iyo axmed cabdulaahi cumar salaad iyo maxamed cabdulaahi yare raxmo xasan nimco ibraahim safiye xasan dhammaan dadkan waxay hambaliyo aroos u dirayaan cabdulfataax maxamed shirwac iyo marwadiisa aan ka dhicin baa layidhi waata iyo marwadiisa raxmo maxamed oo ku aqalgalay sideed iyo tobankii bishan novembar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban maalin axada bay ahayd bay leeyihiin waxaan leenahay bay idhaahdeen inkastana sooshin halka ay ku aqalgaleen noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela wiilii caanan gabari caanan oo loogu duceeyey annaguna aamiin ayaan raacinaynaa aamiin dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa daadiyaashii barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinku guddoonnay waxaa kalena haba yidhahdeen aabbe yuusuf magan maxamed iyo hooyo faadumo cumar cigaal sahro yuusuf magan safiya yuusuf magan nimco yuusuf magan maxamed yuusuf magan xasan yuusuf magan iyo sacdi yuusuf magan waxaana ay dhammaantood hambalyo gaarsiinayaan hani yuusuf magan iyo maxamed cabdi cabdulle oo ku aqalgalay dhowaan muqdisho wiiliya caano gabriya caana ayaan kugu ducaynaynaa aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxau naga soo gaaray hooye caasho cabdisahal iyo hooye aamine axmed aabe maxamed cabdinuur shabeelle aabe axmed ibraahim iyo bile maxamed axmed nuur shabeelle baa layidhi iyo jaamac maxamed cabdinuur iyo cabdifataax maxamed axmed xaliimo maxamed axmed nuur barwaaqo maxamed axmed nuur iyo khadar maxamed axmed nuur iyo maryan maxamed axmed nuur iyo leylo maxamed axmed nuur abti maxamuud cabdisahal iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan iyagoo kala jooga daafaha dunida oo dhan gaar ahaan baa layidhi magaalooyinka muqdisho laascaanood dowlad degaanka soomaalida ee maraykanka britain iyo meelo kale oo badan baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan doctor ismaaciil maxamed axmed nuur shabeelle oo loo yaqaano doctor barri iyo ditoresa faadime axmed ibraahim oo taariikhda markay ku beegneed baa layidhi waa afar iyo labaatankii bishan novembar ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan xaafadda taleex waa degmo iyo xaafadaan ibrahim oo si wanaagsan u aqaano waa tahay waxaan leeyahay isku waar ah oo rabe ha idinkala siiyo ubad khayr qaba aamiin kaale imaaw aan koodne oo dadkii faadumo qaasim iyo axmed naaji ku soo dhowaada dhankii dhambaalada haddaan dib ugu noqonno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray reer maxamed kediye iyo reer ismaaciil cabdi iyo dhammaanba shaqaalaha salaama somaali bank hooyo salaado maxamed abtidoon aabe ismaaciil cabdiraxmaan maxamed iyo hooyo aamina maxamed hilowle iyo nimco ismaaciil cabdiraxmaan iyo khaliijo maxamed xasan iyo maxamed cabdinuur cabdiraxmaan iyo deeqa cabdinuur cabdiraxmaan shariifo cali xuseen nuurto cusmaan xasan cali maxamed kediye cabdiqaadir maxamed kediye faadumo maxamed kediye xaawucuud maxamed kediye sayid cumar maxamed kediye maxamuud maxamed kediye iyo bilkhayr maxamed kediye iyo xidigo maxamed kediye zakariya maxamed kediye iyo maryan maxamed kediye iyo maxamuud maxamed cilmi negeeye waxaana dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya canada britain sweden finland kenya iyo etoobiya ay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestaanba gaarsiiyaan cabdinuur maxamed kediye iyo nasteexa ismaaciil cabdiraxmaan oo ku aqalgalay degmada yaakshid ee muqdisho way leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid loo aayo oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan leenaha anigana aamin ayaan raacinaya ibraahin oo bal dhambaalka ugu dambeeya dhinacaaga haddaad akhrisay heesta ugu dambaysana barnaamijka noo soo qabo nasteexo iyo codkii axmed zaki iyada ayaanan dabcan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana wadajirada kugu soo jeedinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey ma ku daraa daandureygan ku ekay waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo